بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسي سغالي كونتونات كتابك صور من حياة الصحابة أما موقالو taarikh nololeedkii asxaabta nabiga sala allahu caleyhi wasalam ku saabsan dhinaca kale waa darsigii saddexaad ee ku saabsan saxaabiga jaliilka ahee usaamatu ibnu zayd xibu ibnu xibbi rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalama la jeclihii ina la jeclo ahaa saas weeye naanaystoodu uma markaa kadib markii uu soo laabtay zayd usaamat ibnu zayd iyo ciidankiisii markii xanuunkii nabigu uu cuslaaday uma markaa kadib markii u duceeyey uu kortaagnaa maa labitha ma sii raagraagin rasuulku sala allahu caleyhi wasalam an faaraqa inuu ka tegay arasuulu rasuulku alxayaata noloshan dhow noloshan inuu ka tegay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ou rabbigiisa agtiisa aaday kadib maxaa dhacay watamat waxaa taam noqotay oo hana qaaday oo dhammaystirantay albeycatu in muslimiinta madaxnimadeeda loo dhiibo oo loo dhaariyo liabi bakrin abi bakar ayay u dhammaystirantay fa amara isla kolkiiba wuxuu amray abuu bakar biinfaadi bacthi usaama usaamo ciidankiisii inuu meel mariyo ilan waa amarkii rasuulka oo lama khilaafi kare laakiin hase ahaatee fi-atan koox oo min al anshaari ansaarta ka mid a ra-at waxay u aragtay oo la qumanaatay an yu-akhara in dib loo dhigo albacthu ciidankan baxaya in dib loo dhigo wa talabat waxay ka codsatay min cumar ibni alkhadaab waxay ka codsatay an yukallima inuu la hadlo fii daalika arrinta iyada oo ciidankan usaamo ama jeyshi usaama bixitaanka iyo ambabixiisa in dib loo dhigo waxay dhaheen abaabakar kala soo hadal bay dhaheen wa qaalat ansaartii waxay ku tidhi ama kooxdii ansaarta ahayd lahu cumar waxay ku tidhi fa in abaa haddii uu diido abuubakar ila almudiya in la baxo maahana wax kale haddii uu diido oo arrintii lagu socdo oo la meel mariyo fa abliqhu cannaa annaga naga gaadhsii an yuwalliya inuu u dhiibo uu u magacaabo amranaa madaxnimadayada abbaanduulaha rajulan nin ninkaasoo aqdama sinnan ka da-weyn min usaamata usaamo ka da-weyn waa ilmo caruure waxa ma hogaamin karee in ruux ka weyn loo dhiibo arrinta ciidanka saasay dhaheen marka cumar wuxuu aaday ama sayidinaa cumar aan idhaahe wuxuu aaday sayidinaa abuubakar buu aaday isagoo arrintii kala hadlaya oo gaadhsiinaya ilaan wasiirkiisa koowaad buu ahaaye wamaa in samica ma uusan maqlinba asidiiqu abubakar sidiiq min cumara cumarba ma ka maqlin risaalata al ansaari fariintii ansaari ay soo dhiibtay markii uu maqlayba xataa wathaba ilaa uu boodayba wuu fadhay oo wuu booday lahaa fariintaas daraaddeed ayuu booday wa kaana wuxuu ah jaalisan mid fadhay ee wuu booday wa akhada wuxuu dhab siiyey bilixyati alfaaruuqi cumar ibn faaruuq cumar ibn khadaab oo cumar faaruuq dee naanaystiisu ay ahayd ayuu garhka ku dhegay wa qaala wuxuu yihi muqdiban isagaoo xanaaqsan thakiladka umuk hooyadaa gablantay wacadimadka kuweydeeya ibn alkhadaab ina khadaabow istacmalahu rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalama rasuulka ilaahay baa magacaabay ciidankan inuu madax u noqdo maanaa magacaabay mise rasuulka ilaahay baa magacaabay rasuulka ilaahay magacaabay wasaa wa ta'murunii markaasaa waxaad i faraysaa an ansicahu inaan casilo oon jagada ka qaado saasaadi faraysaa wallaahi baan ku dhaartee laa yakuunu daalika arrintaasi inayna marna ahaanayn sayidina abubakar suu ugu adkaysanayo maaragtay waddadii nabiga sala allahu caleyhi wasalam walamaa markii rajaca uu soo laabtay cumaru ila nnaasi dadkii diray markuu u soo laabtay sa-aluuhu waxay weydiiyeen camaa sanaca bal wuxuu sameeyey maxaad kala soo kulantay bay dhahan waryaa khaliifati rasuulilaahi faqaala wuxuu yidhi imduu war socda baxa baxa hadda ciidanka baxa thakilatkum ummahaatukum hooyadiin idin weydaye faqad laqiitu waxaan la kulmay fii sabiilikum idinka daraadiid daraandiin min khaliifati rasuulillaahi rasuulka ilaahay khaliifihiisii waxaan kala kulmay maa laqiitu waxaan kala kulmay warkama haysaane orda oo socda buu yihi hooyadiin idin weyde walamaa markii intalaqa uu anbabaxay aljeyshu ciidankii markuu anbabaxay biqiyaadati qaa'idihi isagu uu hogaaminayo hogaamiyihiisii abbaanduulihiisii ashaabi ee dhallinyarada ahaa shayacahu waxaa sagootiyey khaliifatu rasuulillaahi rasuulkii ilaahay khaliifihiisii oo abuubakara ayaa sagootiyey maashiyan isaga oo lugeynaya wa usaamatu usaamana raakibun uu faras saaran yahay fa qaala usaamatu wuxuu ihi yaa khaliifata rasuulillaahi rasuulka ilaahay khaliifihiisiiow abuubakar saasaa la dhihi jiray khaliifata rasuulillaahi baa la dhihi jiray laakiin sayidina cumar markii la magacaabay iyo wuxuu yidhi war amiirulmuuminiin ha la yidhaah maxaa jira haddii la yidhaahdo hadda khaliifatu rasuulilaahi abubakar baa ahaaye anigana ma waxaa la idhahaa buu yihi khaliifatu khaliifati rasuulilaahi ka iga dambeeyana khaliifatu khaliifati waxaas af ma aha amiirulmuuminiin ha la yidhaha buuhi marka amiirulmuuminiin waxaa keenay sayidina cumar oo ahaa dee cimlaaqul islaami marka yaa khaliifata rasuulilaahi wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee latarkabanna waad koraysaa oo maaragtay waxaa faras ayaad fuuleysaa aw la anzilanna ama anaa soo degaya maxaa jira munaasab ma ah wax la aqbali karana maaha khaliifatu rasuulilaahina inuu lugeeyo aniguna aan faras saarnahay fa qaala abuubakrin baa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laa tanzilu adigu dhulka ma imanaysidoo faraska ma soo degaysid waa mid wuu ku dhaartay wa wallaahi baan ku dhaartay haddana laa arkabu aniguna haddana faras ma fuulayo sidaasay ahaanaysaa wamaa calaya oo maxay iyeeli buu yidhi wamaa calaya maxay iyeeli an uqabira inaan inaan boodheeyo qadamaya labadayda gomadood fii sabiiliillaahi ilaahay daraaddi saacatan saacad inaan u boodheeyo maxay iyeeli sow faa-iido un iima ah saasaan rabaa uma markaa kadib qaala abuubakar wuxuu yidhi liusaamata wuxuu ku yidhi astawdicu allaha alleh subxaana wa tacaala yaan ammaano ahaan kuugu dhiibay ammaan ahaan baan kuugu dhiibtay wadiicada waxaa la yidhaha wixii ammaano ah ee qof loo dhiibto dukaan war alaabtan iyahay oo kale marka adiga iyo ciidankaad wadataba alla subxaana wa tacaala yaan ammaan ahaan idinku dhiibtay istawdicu llaha diinaka adiga diintaada wa ammaanataka iyo ammaanadaada wa khawaatima camalika iyo camalkaaga gebagabadiisa intaba ilaahay alla subxaana wa tacaala yaan ammaan ahaan ugu dhiibtay iyo wadiica ahaan wa uusiika waxaan ku dardaarmayaa buu idhi sayidina abuubakar baa dhahaya biinfaadi maa shay inaad meel mariso ood fuliso shaygaasoo amaraka bihi uu ku faray rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu ku faray wuxuu rasuulka ilaahay ku faray meeshuu aad ku yidhi aad buu yidhi aniga hadda wax kale oon kusiina ku amraya ma jire uma markaa kadib maala calayhi abuubakar baa kusoo maaragtay xaggiisa usoo janjeersaday ama usoo qalloocday waxaanuu yidhi in ra-ayta hadday kula qumanaato an tuciinanii inaad igu caawiso bicumara cumar cumaroo ciidanka ka mid ahaa cumar haddii aad isiiso waa wasiirkaygii maaragtay bal ka waran buu yidhi in haddaad u aragto adaa yacni adaa iskale arrintaas isagoo khaliifatu rasuulilaahi ah yaa wuxuu yidhi amarka cumar ilaan ciidankaa uu ka mid yahay adaa iskale bal sida maamulka ay u yaqiineen day haddana ninka madaxda ah yaa wax walba faragelinaya wax walba kullu sakiiratin wa kabiira aniga abuu leeyahay marka wakaas asxaabtii nabiga sala allahu caleyhi wasalam uu nabigu tarbiyeeyey say waxu maamulayeen day wuxuu yidhi in ra-ayta haddaad u aragta an tuciinanii inaad igu caawiso bicumara fa-dan lahu waxaad u fasaxdaa bilbaqaa'i maci inuu ila joogo ilaan wasiirkaysii wasiirkaygii faadina wuu wuu fasaxay usaamatu licumar bilbaqaa'i inuu joogo madaa uu anbabaxay oo wuu aaday usaamatu bnu zaydin biljeyshi ciidankii isagoo hogaaminaya ayuu anbabaxay wa anfada wuxuu meel mariyey uu fuliyey kulla maa shay kasta oo amarahu uu amray usaamo bihi amarahu rasuulku amarahu uu faray ama uu amray bihi shaygaba rasuulullaahi rasuulka ilaahay fa awdaca wuxuu jiidhsiiyey khayla almuslimiina muslimiinta fardahoodii tukhuuma albalqaa meesha balqa la yidhaahdo xuduudeeda ayuu jiidhsiiyey fardihii wa qalcata daaruum dhufayska ama lamagalaanka iska dheh lamagalaanka daaruum laydhaana wuu jiidhsiiyey oo min ardi falastiin ka mid a wa nasaca wuxuu soo siibay haybat alruum cabsidii laga cabsanayay reer rooma iyo min quluubi almuslimiina muslimiinta qulubtooda ayuu ka siibay lagama cabsanaya cabsidii weyneyda laga qabay inaynu nimanku sidii ahayn ayaa loo arkay wamahada dariiqa wadada ayuu u gogol xaadhay wuxuu u gogol xaadhay mahada wuxuu usii xaadhay oo maaragtay usii diyaariyay adariiqa wadada amaama muslimiinta hortooda lifatxi diyaari shaami si loo furo oo gacanta muslimiinta ay usoo gasho geyga shaam iyo wa misra misr iyo wa shamaali alifriiqi iyo waqooyiga africa oo idil dhulkan libiya hadda la yidhaahdo tunis jazaa-ir waxaasoo idil maqrib dhulkaas yaa waxaa la yidhaha shamaal alifriiqi xataa intii laga gaadho baxra dulumaad baddii mugdiyada ilaa laga gaadho baxri dulumaad baddii mugdiyada waxaa la dhihi jiray baddan hadda la yidhaahdo atlantic ocean ama almuxiit al atlasi waa kan wuxuu u dhexeeyaa africa iyo oroba iyo america ayuu u dhexeeyaa waa badda adduunka ugu weyn talabaata ugu weyni waa midda la yidhaha pacifica waxay u dhexaysaa america iyo iyo jaban iyo dhulkaasay u dhexaysaa taasaa ugu weyn almuxiit alhaadi baa la yidhaha ama pacific waxaa ku xiga atlantic ocean baa ku xiga oo waa kan u dhexeeya yurub iyo america u dhexeeya ama africa iyo america muxiitul hindi ayaa ku xiga saddexdaas badood yaa ugu waaweyn badooyinka muxiitaadka la yidhaha baxru dulumaad baa marka la dhihi jiray uma markaa kadib dhulkii oo dhan intuu cagta soo mariyay ilaa falastiin meel walba uu tegay caada usaamatu usaama wuxuu soo laabtay mumtaican isaga oo fuushan ama saaran ama ku sugan shahwata aljawaadi faraskii duudkiisa faraska meesha laga fuule ee maaragtay derida ah halkaasaa sahwo la yidhaahdaa meesha laga fadhiisto ee qofka faraska fuusha meesha uu ku meesha uu ka fuulaya sahwo la yidhaahda mumtaican isaga oo saaran shahwata aljawaadi faraskii duudkiisa alladii faraskaasoo istushhida calayhi uu ku shahiiday abuuhu abihi wuxuu kaluu soo laabtay xaamilan isagoo xambaarsan oo sida min alghanaa'imi haniimooyin xaggood maa zaada wax ka siyaaday oo ka batay can taqdiiri almuqadiriina nimanka wax qadara nimanka wax mala awaala nimanka wax tiriya isagoo kow laba wixii la dhihin muqadiriinta waxaa la yidhaah isagoon wixii kow laba saddex la dhihin guud ahaan markii saas loo fiiro loo fiiriyo in tiradooda la sheego wixii marka khaniimada ay wateen ee dadka wax qiyaasa dadka wax tiriya dadka xisaabta yaqaana way xisaabi kari waayeen yacni faro waxay ka qabto ama tiro waxay ka qabto xaamilan isagoo sita min alghanaa'imi haniimooyin xaggood maa zaada wax ka batay can taqdiiri almuqadiriina nimanka wax qadara ama qiyaasa ama mala awaala qadaraadoodii ayuu ka batay xataa qiila ilaa laga yidhaahdo innahu shaniya ama arrintu waxay tahay maa ru'ya lama arkin welig indha lama saarin jeyshun ciidan oo aslama ka badbaado badan hal ruuxna lagama soo dilin dagaalna ma gelin wa akhnama ka haniimo badan min jeyshi usaamat bni zaydin ciidankii usaamat bni zayd marka sidaas buu wuxuu ahaa nin haddee barakaysan uu nabigu u duceeyey oo isaga hadda sheegaya markuu soo laabtay nabiga oo xanuunkii daraaddii aan hadli karaynin inuu u ducaynayo oo wuxuu yidhi intuu gacanta xagga cirka u qaado yuu dushayda saari jiray waxaanan fahmay inuu ii ducaynayey markii ducadii nabiga ayaa waxay keentay inuu ciidankiisu noqdo ciidankii aslama wa akhnama la yidhaahdo maa ru'ya lama arkin jeyshun ciidan oo aslama ka badbaado badan wa akhnama ka khaniimo badan min jeyshi usaamat bni zayd dalla wuxuu ahaaday usaamat bnu zayd mamtadad bihi alxayaa intii noloshu noloshiisu intii ay sii socotay mamtadad maa intii imtadad bihi ay la sii jiidantay ay la sii socotay alxayaatu noloshu yani intuu noolaa oo dhan baa laga wadaaya wuxuu ahaa mowdica ijlaali lmuslimiina muslimiinta weyneyntooda ama xushmayntooda ayuu ahaa mowdic nin halkaasuu taagnaa wuxuu ku sugnaa meel iyo xaalad ay muslimiintu dhammaantood wada weyneeyaan oy qadariyaan oy xushmeeyaan iyo wa xubuhum iyo jacaylkoodii maxay taasi u dhacdo ay muslimiintu u jecel yihiin wafaa-an iyagoo oofinaya lirasuulillaahi rasuulka ilaahay iyagoo u oofinaya maxaa jira rasuulku ruuxuu jeclaa inaad jeclaato weeye iyo dhinaca kale wa ijlaalan weyneyn lishaksihi shaksigiisa la weyneynayo shasigi shaksigiisa la weyneynay sidaa daradeed waxaa laga qaadanayaa ruux weyn oo ama caalim ah ama sheekhaagii ah ama ruuxii uu weyneyn jiray ruuxuu jeclaan jiray waa inaad ixtiraamto faqad farada faqad dhab ahaantii farada wuxuu u qoray waa waxaa la isasiiye weeye mushaharka la ysu qoro waaye farada wuxuu u qoray lahu usaama alfaaruuq sayidina cumar radi allahu tacaala canhu cataa-an mushahar ayuu u qoray mushaharkaasoo akhara ka badan mimaa kii ka badan faradahu uu u qoray libnihi inankiisii cabdulaahi bni cumar ahaa mushahar ka badan kii cabdulaahi bni cumar ayuu usaamo u qoray cumar faqaala cabdulaahi wuxuu yidhi yaa abati aabbo faradta waxaad u qortay liusaamata usaamo waxaad u qortay arbacati arbacata aalaafin afar kun oo dirham weeye wa faradta lii anna waxaad ii qortay halaathata aalaaf saddex kun wamaa kaana ma uusan ahayn liabiihi aabihi min alfadli wanaag akharu wax ka badan mimaa kaana laka wixii adiga kuu sugnaa haddii sayidina cumar wuxuu ahaa mustashaariintii koobaad ee rasuulka ayuu aha sala allahu calayhi wasalam marka aabbahay isaga aabihii aabbahay kama fadli badnayn buuli walaysa lahu umana sugnaanin usaama min alfadli wanaag akhara mimaa lii waxa aniga ii sugan ka badan fa qaala alfaaruuq wuxuu ihi hayhaata foga arrintaas arrintaad sheegi arrin wax kama jiraan wey wax ka jiraan ma aha arrinta waad fogaysay arrintu sidaa way ka fog tahay dhinac kalean anugu ka fiiriye eeg buu yidhi oo maxay tahay dhinaca uu ka eegay wuxuu yidhi inna dhab ahaantii abaahu usaamo aabbihi oo zayd ibnu xaarisi ihi kaana wuxuu ahaa axabba ilaa rasuulillaahi min abiika rasuulka ilaahay kuu ka jecel yahay aabbaha haddii la isbarbar dhigo jacaylkii uu rasuulku jeclaa zayd ibnu xaaritha iyo kuwas jeclaa cumar waxaa badnaa buu yidhi kii uu- uu uu jeclaa usaama taasba horta meel dhig wa kaana wuxuu ahaa usaamana huwa isaguna axabba ilaa rasuulillaahi minka rasuulka ilaahay kuu kaa jecel yahay baa adiga faradiya wuu ku qancayoo wuu ogolaaday oo raalli buu ka noqday cabdullaahi bni cumar mimaa furida lahu wixii loo qoray oo min alcata min cataa'in mushahara inuu ka badsado usaamat bni zaydna wuu ku qancay maxaa jira aabihii baa qanciyey aabihina wuxuu ku saleeyey maaragtay jacaylkii nabiga sala allahu calayhi wasalam wa kaana wuxuu ahaa cumar ibn khadaab idaa laqiya hadduu la kulmo usaamat bnu zaydin hadduu la kulmo wuxuu ahaa qaala kii yidhaahda marxaban soo dhowow welcome soo dhowow biamiirii aniga amiirkaygii kii aniga i xukumay ee amiirkayga ahaa saasuu dhihi jiray fa idaa ra-aa haddii uu arko sayidina cumar axadan qof oo yacjabu la yaabta minhu arrintaa la yaabta oo dhaha war adiga baa amiirulmuminiin oo dhaneh seed wiilkan u leedahay amiiri qaala wuxuu dhihi jiray sayidina cumar laqad ammarahu calaya laqad ammarahu calaya waxaa aniga amiir iiga dhigay usaamo anigu waxaa usaamo aniga amiirkaygii ka dhigay rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam marka waxaan anigu iska leeyahay maahane rasuulka ilaahay yaa amiir iiga dhigay maxaa jira ciidankii uu madaxda ka ahaa uu amiirka ka ahaa uu baanduulaha ka ahaa usaamat bnu zayd ayuu xubin ka ahaa sayidina cumar radia allahu tacaala canhu sidaan soo aragnayna ciidankii ma uusan raacine wuxuu ka baryay sayidina abubakr sidiiq oo marka ahaa khaliifatu lmuslimiin ayaa wuxuu ka baryey uu ka codsaday usaamat bnu zayd inuu cumar u ogolaado maxaa jira waa wasiirkiisii koobaad umuuraha dowladda ayuu la maamulayay uu gacan ka siinayey marka wuxuu yihi ninkan kama maarmee gacan buu isiiyaaye adaa dee maanta xukumo oo amiir u ahe ii fasax marka saas wuxuu u dhihi jiray amiiri wuxuu kusoo khatamay sheekhu raxima allaahu allah u naxariisto haadihi tantada an nufuusa ee nafafyaalka ah alkabiirati ee weyn nafafyaalkan waa weyn marka naf hadee weyn jirmigeeda weyn lagama wado laakiin waxay ahaayeen nafafyaal waxay ahaayeen run ahaantii xagga akhlaaqda iyo xagga maxaan ku idhaahdaa tadayunka ku xeel dheer ayay ahaayeen oo isagoo ah amiirulmuminiin oo dhan oo muslimiintao dhan xukuma yuu haddana isaga oo qadarinaya markii rasuulku sala allahu caleyhi wasalama uu usaamo amiirka ka dhigay uu ciidan hogaamiyey ciidankiina isagu xubin ka ahaa inuu mar kasta yidhaahdo amiiri amiiri uu yidhaahdo dhinaca kalena sayidina abubakar oo khaliifatu rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam ah oo muslimiinta dhan xukumana inuu ka baryo uu yidhaahdo bal ka waran maxay kula tahay ma ii ogolaan kartaa cumar oo askartaada ka mid a ciidankaaga ka mid a inaad adigu ii fasaxdo maxaa jira waan u baahanahayoo waa wasiirkayga koobaad oo iga siiya umuuraha dowladda marka dadka saa u dhaqmaya ayaa nufuus kabiira ah maantana waxaan arkaynaa kuwa eh, madaxweyneyaasha sheeganaya inay yacni eh, hawsha oo xataa eh, uu uu qabanayo waardiyuhu inay iyagu rabaan inay qabtaan famaa carafa taariikhu taariikhdu taariikhda bani aadamka taariikhda waxaa la yidhaahdaa waqtigii ina dhaafay dhacdooyinkiisi waqtiga hadda aan joogno waqtigaa markaa la joogaba intii ka horreysay wixii la yaqaano wixii la xusuusto wixii la qoray wixii ummadihii hore iyo waqtiyadii hore laga qoray baa taarikh la yidhaha marka intaa haddii la baadho taariikhihii lama helayo taariikhdu ma aynan arkin acdama wax ka weynan iyo sharaf badan walaa akmala wax ka dhammaystiran badan walaa ambala wax ka sharaf badan waa isla mid uuna nabiil nabiil iyo ambal waa sharafta uune ka sharaf badanoo min saxaabati rasuulillaahi rasuulka ilaahay asxaabtiisa wax bani aadam ah oo intaa la eg oo hal mar nool oo asxaa- saxaabatu rasuulilaahi oo kale ah weligeed lama arkin weligeed hadda lama arkin taariikhda basharka cid wax soo maray ma aha dad tiro intaa la eg oo dhammaantood halkaa ka gaadha wanaag lama arkin marka waxa weeyaan usaamat bnu zaydin taariikh nololeedkiisii sharafta badnaa ee maaragtay ina dawaaf siiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee noloshiisii iyo siiradiisii iyo say u wadaageen rasuulka iyo usaama nolosha say u wadaageen iyo diinta fidinteeda intaas ayaan kusoo koobaynaa uu ku egyahay wsal اllah wslm calaa sayidina muxamedi wcala alihi wsaxbihi wslim wasalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu